asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaayo ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan uga hadalnaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa goobaha ganacsiga casriga ah oo kusoo badanaya magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle waxaan toddobaadkan aan kusoo qaadan doonaa xiis kofe oo ka mid ah goobaha ganacsiga ee laga hirgeliyey jowhar magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya maqaayadaha kofeega ee casriga ah kuwaasi oo noqday goobaha ugu muhiimsan ee ay dadku isugu yimaadaan gaar ahaan dhalinyarada iyaga oo ku nastaa kuna caweeya xiis kofe waa maqaayad dhowaan laga hirgeliyey magaalada jowhar oo laga helo adeegyo ay ka mid yihiin kafee tayo sare leh iyo cuntooyinka waxaa barbar socda jawi degan madadaalo kala duwan sida daawashada ciyaaraha caweyska dhallinyarada iyo kuwo kale dadka ugu badan ee yimaada maqaayadan waa dhallinyaro waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan hirgelinta maqaayadan ugu horeyn horta waa ku dhawahay waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar xiis coffee and restaurant waxaa waaye baahi weyn oo deegaanka ka jiray ee xaqab jirtay ase dhalinyaro ahaan haddaa u hadalo maxaa dhahay meel ma jir maanta dhalinyarada isku imaado waqti ku qaadato saan oo kale qurux badan marka xiis waxaa dhihi karaa baahi weyn oo magaalada ka jirtay xaqab jirtay dhammaan ganacsatada reer jawharna waxaa ku talin lahaa inay maxaa la dhahay xiis ka tusaale qaataan oo ganacsi goob kale qurux badan lagu dalxiiso dhalinyarada maxaa la dhahay waqti ku qaataan ay noo sameeyaan adeegyada xiis coffee laga helo waxaa dhihi karaa maxaa la dhahay wax ka dhiman maba jirtaba oo goobi xamar dalxiisyada u tegi jirnay wax walba ka heli jirna halkan waa laga helaa marka xamdi waxaa waaye xiis bogaadin ay mudan tahay iyo in maxaa lagu dhiirigeliyo dhammaan dhalinyar reer jawaan waxaa leeyahay xiis kafee yaa la moogaan waa ku faraxsanahay in xaruntan xiis kafee magaalada jowhar lagula soo kordhiyo wax badan ay naga haqabtirtay hadday noqon lahayd maxaa la dhahay in ase dhalinyar ahaan aan ku sheekaysano galabta aan ku caweyno sometimes xitaa aan ku shaqaysan karno howlaheena meel qaasa aan ku shaqaysan ay leedahay ku caweyn karno dhan walba ee naga haqabtirtay marka waa soo dhaweyneynaa waa waxaana aad loo bogaadiin waa tahay waxyaaba fara badan ee naga haqabtirtay marka waa arrin bogaadin mudan kudayshana mudan ganacsatada reer jowhar waxaa ku bogaadinayaa xarumahan oo kale mise waxyaabihii magaala ka dhiman oo kale inay kusoo kordhiyaan ee isleeyihin adlist way ka dhiman tahay oo xiis ay kow ka tahay ee xiiska tusaale qaateen ayagani magaalku waa magaalkeenii waxyaaba fara badan ay noo soo kordhiyaan waa rajeyneynaa sometimes waa dhici jirtay meelaha qaar inaysan xiliyada qaar available ay ahaan jirin haddana ilaa ay midnight meeshan available waaye dhalinyaradu isaga caweynaysaa laga yaabo shan sac weynimada soo baxay xitaa waa lagu soo dhaweynaya wax walba waa ka helaysaa marka taas aad ma loogu baranin jowhar marka aad iyo aad waa ku faraxsannahay waxaan bogaadinayaa dhalinyarada u dhalatay magaalada jowhar inay kan yiin jawin degmadooda dib u dhistaan maalgashtaan quruxsadaan maanta ay igu horeyso maqaayadan aa soo booqdo waxaa kala kulmay soo dhaweyn fiican waxaa kala kulmay weji furan waxaa kala kulmay shaqaalo aad u casriyeysan waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo waana soo booqo doonaa dhalinyarada magaalada ku noola baahi weyn ay u qabtay waa u hambalyeynaya gabadhan waa gabadh aad u daayar haddana muujisay kartideeda magaaladeeda ka niyad jabin dhalinyarada ayada la mid eene waxaa ka codsan lahaa inay magaaladoodii dib u dhistaan maqaayadan iyo maqaayado kale oo ka badan ee noo dhisaan sababtoo ah aniga dhalinyarada magaaladan maadaama aan ahe ma jirin maanta meel aasaan oo kale usoo aadno usoo booqano oo aan kusoo damaashaadno waxaan arkay dhalinyaro badan oo meeshaan geemamku dheeleyso qaaci lagu tumaayo ani maanta waxaa ka mid ahay dadka soo booqdeen gabadheyda curada dhalashadeeda ahayd xaflad yar oo u samaysanaye aadaan la ii soo dhaweeyey joognaa xiis kafee Ee, waan ku faraxsanahay inaan imaano Ee, ii sheeg si wanaagsan aan nugu soo dhaweeyey shaqaale fiican gacmo furan ee, cunto fiican oo kala duwan oo aad u wanaagsan Ee, dhallinyarada magaalada johor jooga waxaan dhahayaa ee, xiis kafee hala soo booqdo hala imaado Ee, xa- ii sheeg xamdi xiis waxaan dhahayaa hambaliyo Ee, magaalada wax badan ay u baahneed oo qaabka dirtay sida hadda anakoo kale anakoo familia imaana gabar yaraysa horeer oo ahay caawa dhalasho inta loo dhigaaye muddo badan aan sugayna sidaanoo camal hambal yaa dhahaa mar labaad dhallinyarada johor joogtana waxaan dhahaa qof walbo oo hami leh ama ay sheeg oo dhiirigelin oo u baahan la dhiirigeliyo sida xamdi oo kale ha lagu dayado waana u mahadcelinaynaa sida wanaagsan baahida aan badan aan qabnay oo anagana oo baahi qabtirtay aadaan u mahadsan tahay hambal yaa dhayna maadsan tahay hayada xiis haddaan ka waramo eh, waxyaabahay magaalada kusoo kordhaysa waxaa kamid ah in dhallinyartii waxaa la dhahay derbiyada fadhiisan jirtay ama meelaha banaano maxaa la dhahay busta iyo maxaa la dhahay iyo gawaarida saxankooda meelihii maxaa la dhahay ay kaga sheekaysan waayeen inay hadda jaanis u heleen in maxaa la dhahay eh, ay isu yimaadaan sheekaystaan waqtina maxaa la dhahay madadaalo iyo ciyaaro iyo maxaa la dhahay inay samaystaan sidoo kale xiis waxaan maxaa la dhahay eh, naga caqabtirtay Een, markaan xamar tagno haweenadii maqaayadahan ku carari jirnay intaan kasoo noqdayno marka hadda anagoo qanacsana xamar tagayna oo maqaayadii iyo xamar baahida aan u qabnay iyo waxaa la dhahay waxyaaba aan uga baahnayn xiisaa naga koofar garaysay xiis waxaan ka helnaa biizo een, maxaa la dhahay cunto kala duwan oo diyaarsan sidoo kale maxaa la dhahay een, waxa loo yaqaano een, een, waxyaabahan yar yar ee macmacaanka oo magaalada aad ugu baahneed ay kusoo kordhisay weliba any time idoo la helaya hadda aniga waxyaabaha ugu jeclaa waxaa kamid ah maalmaha shaqada xafiiska aanan rabin inaan tago labtoobkayga anoo wata xagga imaada afar saac subaxdii ama saddex saac subaxdii markaa qadayana waa iska laabta anoo howlahayga dhammaystay anoo aan dareemin wax caajisa maadaama kafeegaygii iyo keegaygii iyo wixii dhan ay agteeda yaalaan marka xiis baahi loo baahanayo koofar garaysay waa jeclaan lahayn inay businesskan iyo dhiirigelinta leh inay sii weynayso haddii ay awoodo iyo wixii kaloo markaas naga maqan ee innovation oo la- u baahan tahay maqaayadan kulley anaga maqaayad kama shaqeyno ee waa customer baan noqonahay in la timaado si qanacsanaanteena uu sii ziyaado majoogeenna uu sii bato ama santa ku taala waa abubakar cabdinaasir cali waxaan ka mid ahay macallimiinta magaalada Ee, waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan soo dhaweynaynaa ee, fikraddan ganacsay ee magaalada jowhar kusoo koray Ee, runtii aadaan u bogaadinaynaa east coffee and restaurant halabuurka iyo yacni horumarinta magaalada iyo fikirka ay la yimaadeen Ee, si aan unahay dhallinyarada magaalada iyo macallimiinta waxaan aad u soo dhaweynaynaa ee, xaruntan cusub ee magaalada laga furay Ee, runtii waa meel aad u qurux badan oo loogu talagalay ee, sida dhallinyarada ardayda iyo dadka shaqaalaha inay ee, waqti ku qaataan ee, haddii waxbarashadooda ay kusoo daaleen ama shaqooyinkooda runtii waa meel aad u qurux badan oo indhaha u roon sidoo kale waxaan aad u bogaadinaynaa serviceka iyo adeegyada ay bixiso ee bulshada ay siiso adeegyadaas oo ah ee, ee, adeeg ku cusub magaalada oo aan laga heli jirin waana xaruntii ugu horeysay oo sidaan u qurux badan ee, dhalinyarada isugu imaada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waqti ay ku qaataan ee, waana aadan usoo dhaweyneynaa waxaan leenahay dadaalkiina hore usii wada waan ku bogaadinaynaa xamdi iyo tiimkeeda Ee, barnaamijkan aad bilowdeen waxaan leeyahay hor usii wada dadaalkiina Ee, mida kaleento waxaan leeyahay dhallinyarada magaalada ee, iyo qurbo joogtaba maalgashta deegaankiina si loo helo deegaan qurux badan saan ka warhayna magaaladan waa magaalo beeraley ah Ee, magaaladii cagaarneedna waa loogu yeeraan marka waxaan leenahay dhallinyarada iyo ganacsatada iyo qurbo joogtaba in la maalgeliyo la soo ziyaadiyo goobo kaleento magaalada weli way u baahan tahay xiis coffee and restaurantna waxaan leenahay servicekeed bixinayso waa waa ku qanacsannahay Ee, waa markii labaad aan imaanayno marka waa bogaadinaynaa in dhallinyarada markaa xe- goobaha shaqada laga soo baxo kaleento haddada aan joogno waxaan ka imaanay shaqaa ka nimid Ee, waxaan ku qaadanaynaa jawi si waxyaalihii hoolihii ku jirnay si looga baxo ayaan waxaan usoo booqanay xiis kafee sanjabigii u degsan marka dhallinyarada magaalada waxaan leenahay kusoo dhawaada xiis waa gabar reer joor ah la imaada hal abuur in lagu bogaadiyana mudan bahda xiis kafeena waa u mahadcelinaa S- mahadcelin kadibna waxaan leeyahay eh, dhalinta reer jowhar ama magaalada jowhar magaalamada hiirshabelle ee gaar ahaan degmada jowhar waxaan dhihi karaa macnaha maqaayadan in loo furo way u baahnayd sababtoo ah waxaan haddii aan aniga hadda dhallinyar waxaan inay door ka qaataan looga baahan yahan waxaa waaye dhallinyarada oo hadda waxaana goobo lagu dalxiiso goobo ciyaaro laga daawado magaalada hore ma loogu arki jirin Eh, intii iyo sideedimadii sagaatimayadii moog mooyaane dhiidka- dhiidkan cusub si loo gaaro maaragtay meel laiskugu tago ciyaar laga daawado maysan jirin eh, meel laga shaaxeeyo laga cunteeyo intaba waxaa inoo keentay eh, maqaayadda xiiska fian restaurant waxaan leeyahay dhallinyaro haddaan nahay waa u baahneynay in noola furo waan u mahadcelinaynaa bahda xiiska fian restaurant ganacsigan ee walaashan xiis la timaaday waa ganacsi oo magaalada ka dhinnaa awalkii hore waxaan samayn jirnay inaa aa, yacni aa, jawiga aan kusoo bedelano inaan muqdisho aa aadno adeer waa ka kaaftoonnay midaas oo walaashan ayaa nooga kaaftoonsiisay maaragta inaan magaaladeena aan shidano aa, magaaladeena aan camirano adeer magaalooyinka kale waxaan ka duwannahay ma lahan oo ganacsiyadii caalamiga oo kale aana loo furay isaga caweynaa habeenkii luddo waa isaga ciyaarnaa oo maaragta wixii cunto ahna oo ahan oo aan tijaabinin hawa cuntada boqolkiiba boqol cunto alaala cuntada arabta waa helaysaa sida biizaha cambuulo xitaa waa helaysaa wax ka maqan maqaayadda oo ka dhiman oo maanta isdhihi karna wallaahi ma jirto aad u maasan tahay guutaale Ee, maanta waxaan joognaa ee, maqaayadda xiis oo aad loogu baahnaa Ee, maxaa yeelay waa meel ay iskugu yimaadaan ee, dhallinyarada magaalada afarta xaafadood Ee, waxay ku qaataan jawi wanaagsan waxaa waaye markay soo shaqeeyaan oo ay ku nastaan stresskay iskaga dejiyaan waa maqaayadda shaqadeedu ay wanaagsan tahay oo tayo sare leh aad iyo aan ku faraxsanahay inaan eh, meel noocan oo kale ah oo saa u qurux badan in magaalada joorno lagu furo aad iyo aan soo dhaweynaynaa waxaan dhihi karaa ee, waa maqaayadda ugu wanaagsan xagga la dhaqanka macaamiisha een, iyo adba raashinka ay diyaariyaan oo aad u wanaagsan Een, waxaan ka mid ahay een, ganacsatada magaalada jowhar Een, dhalinyaradu markay shaqada ka soo baxdo galbihii meel ay ku nasato maysan heli jirin Een, waxaan leeyahay maamulka iyo shaqaalaha xiis cafe and restaurant oo mahadsantihiin Ee, halkaa kasii wada insha allah aduu ilahiraa waxaad qabateen shaqo wanaagsan een, horumar wanaagsan guulaystaan leen insha allah xitaa caawana inaan soo istaago xiis een, annagoo mahadcelinayno walaasheen een, niyaddii iyo kalgacaylkii iyo wanaaggii aan u haynay waan u muujinay walaasheen garab istaagan u samaynay xiis soo waa annaga een, inay magaaladeena noo qurxiso een, awley gacanteeda iska fadhisay oon ku qanacsanayn haddana magaaladeena noo soo qurxiso oo magaalada bilcideedii iyo meel aan ku caweyno asxaabta ay isku waraysato laadhu lagu dheelo ii sheeg turubka aan ku dheelno raashin macaan oo dhadhan leh maxaa dhayle eh maxaa cabitaana maxaa baastoo duban wax kasta waa noo fadhisaa ewel haddan dhibka inta qabna waxay tahay dadku inay waddooyin ku sheekaystaan shay qurux badan ma ahayn hadda waxaan haysanaa xiis night inaan iska nimaadno meesha maqaaxidda labada qof oo lamaanaha si qurux badan oo wanaag ay ku sheekaystaan ewel laa kalaamiga lagu sheekan jiro iyadoo shay la sheekaynaya waxaan soo mari jirtay mooto bajaaj qofka wuxuu sheegaya haddana waxay noqonaysay inuu dib u soo celiyo laakiin hadda xiis noo buuq jawi degan aan ku sheekaysana lamaanahane waa ku hadal bageen marka een, aad ay farxad noo tahay walaasheen iyadoo raashin macaan iyo meel bilicsan inaanu iska helno magaaladeennii markasta oo taaganaa xiis annaga xiis welcome weli waxaan kusii darayaa inaan goor dhow qaban doono een, xiis cup koob ay taabigelinayso maqaaxidda inaan sameynaan rajeynayna hadduu ilaa yidhaahdo Een, waxaan kaloo jaaniskan kaga faa'iidaysanayaa dhallinyarada hanka leh ee tiktokarada ee magaalada jowhar inay habeenkii ay yimaadaan howlka kore la siiyo jaalanjiya ay sameeyaan Eh, gabdhaha iyo wiilasha qurux badan ee rajeynaya inay fiis ku sameeyaan tiktokarada iyo yutubarada inay xa- ay yimaadaan xiis howrkii la siiyo jaalanjiya ay ku sameeyaan isdhexgal bulsho ay ka samaystaan lamaana uu ku unkamo farxaday noo tahay soo dhowaada boqol jeer soo dhowaada xiis nayd walaasheen oo taaganaa mar kastaba maamulaha ahna asaasaha maqaaxida xiis kofi xamdi aadan cabdi ayaa ka hadashay waxyaabaha ku dhaliyay inay hirgeliso maqaayadan een dhallinyarta quruxda badan een in badan igu dhexeen xamdi kiib gowin xamdi magaalada waa noo shiday xamdi nuur baa noo tahay wallaahi dhiirigelin badan bay i siiyeen alxamdulilaah alla ayaa mahaddaas iska leh marka xigtane waxaa u mahad celinayaa een maxaa la dhahayay dhallinyarta i- ila shaqaynayeen ee igu dhiirigeliyeen inay maxaa la dhahayay wax qurux badan ila soo saaraan ayagana aad iyo aad u mahad celinayaa awalan horta farqiga hore waagi hore deliveryga iyo farqiga maanta labay kala tahay een meeshaa kasoo bilaabay joor way og yihiin ayadoo macmacaan la aqooni magaaladan iyadoo waxaan ku dhahay waxyaabo qurux badan la aqoonin awal beeraha gee jirnay een xiis kofey markii dambe waxay ku fikirtay inay magaalada meel qurux badan dhalinyarta ku caweeyaan habeenkii waxaan la dhahay casho la-aanaan haysa naga harto een waxaan ku dhahay meel lagu caweeyo qurux badan ma haysano een fadhi qurux badan ma haysano inay naga harto ee magaaladana joor xamar u ekaato ayaan ku fikiray in badan kusoo tahmayay maantana ilaahay waa ii fududeeyey alxamdu shukra bilcaalamiin maqaayadan kofeega ee lagu caweeyo ee ku soo badanaya magaalada jowhar waxa ay ka turjumayaan isbeddelka nololeed iyo kobaca dhaqaalaha waxay keenayaan isdhexgal bulsho taasi oo kor u qaadaysa ganacsiga guud ahaan intaas kusoo afmirana barnaamijka ganacsiga oo todobaadkan aan kusoo qaadanay xiis kofi oo ka mid ah goobaha ganacsiga dhowaan laga hirgeliyay jowhar intaynu barnaamijkan kiisixiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye.